bismillaahi raxmaani raxiim dadkana dhegeysanaya oo meel weliba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka ugu waaweynna waxaa ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta yeelanaya kulan ay kaga hadlayaan qorshaha kalfadhiga saddexaad saraakiisha ciidanka dowladda ee gobolka hiiraan oo faahfaahin ka bixiyey dagaalka maleeshiyada al-shabaab looga dilay in ka badan soddon maleeshiyaada oo ka dhacay gobolkaasi hiiraan danjiraha dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya oo sheegay in haatan caalamku u soo jeestay in soomaaliya la caawiyo horjooga ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku sugan gobolka baay ciidamada amniga ee maamulka galmudug oo howlgallo ay dad ku soo qabteen ka sameeyey deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb oo ay ka dhaceen dila loo geystay dad shacab ah akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn dadka rayidka ah ee ku noolaa bariga guweta ee dalka syriya oo isaga sii cararaya deegaanadooda
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegeysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan waa toddoba-iyo tobanka bisha maaj sanadka laba kun iyo sideed iyo toban kusoo dhowaada warkiio fidsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulan ay kaga hadlayaan qorshaha kalfadhiga saddexaad oo haatan golaha aqalka sare ay ku jiraan waryahaga cali axmed sheekh oo warkan la socda ayaa haatan stuudiyaha nagula sugan cali faafaahin nagasi waxyaabaha maanta golaha aqalka sare ay ka hadlayaan waa mahadsan tahay maxamed kaafi waxaa la isugu yeeray dhammaan gudiyada joogtada ah ee golaha aqalka sare waxaana lagu wargeliyey in maanta oo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun sideed iyo toban uu jiro kulan ay yeelanayaan inta u dhexeysa mase kulankooda uu furmayo saddexda ilaa iyo afarta waxaa kulankaas antijihiisu uu yahay oo looga hadlayaa hal qodob kaasoo ah katashiga iyo ansixinta qorshaha shaqo ee kalfadhiga saddexaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo shaqooyinka horyaala ee golaha aqalka sare sidai ay u xalin lahaayeen waana waana istaraatiijiyadda ku aadan oo keliya kulankan gudiyada joogtada ay yeelanayaan bal habka loo maareynayo dhammaan shaqooyinka horyaala golaha aqalka sare inta uu kulankoodan amase kalfadhigoodan uu furan yahay sidaas darteed ayuu kulankani quseeyaa waxaana looga hadlayaa arrimahaasi kala duwan ee horyaala golaha aqalka sare
waa mahadsantaha saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in ka badan soddon ka tirsan maleeshiyada argixisada ah ee al-shabaab inay ku dileen dagaal ka dhacay gobolkaas waryahaga baashi cali xaashe ayaa warkan inoo faahfaahinaya taliyaha guutada konton iyo labaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya jenaraal maxamed axmed reedishe ayaa wuxuu faahfaahin dheeraad uu ka bixiyey dagaal shalay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka nabadiyadka al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha dalka isagoona tilmaamay in dagaalkii shalay ka dhacay gobolka hiiraan ay ku dileen soddon ka tirsanaa maleeshiyaadka nabadiyadka al-shabaab kuwaasoo ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolkaasi dhibaatana ku haya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada gobolka hiiraan ka tirsan oo shalay dagaalku ka dhacay taliyaha ayaa tilmaamay in sidoo kale ay gacanta ku hayaan sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka nabadiyadka al-shabaab kaasoo lagu soo qabtay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanada ka tirsan gobolka hiiraan oo maleeshiyada al-shabaab ay ku dhibaatayneen shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi howlgalkaasna howlgal aada iyo aada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ugu guuleysteen cadowguna ugu jabay oo maxaan ku ihahdaa nabadjiidka ugu jabay ayay noqdeen alxamdulilah ilaaha mahaddaasna iska leh khasaaraha ilaa iyo hadda inta annagu aan aragnay oo adduuniya aakhirada ay ku khasaareen waa soddon iyo laba dhimasho ah maxaan ku idhaahdaa oo qaarkoodna hadda meeshii aan kasoo qaarnay qaarna ay ay iyagoo aada iyo aada u go-go-ay looga soo tegay meeshii qaarna la keenay si shacabka soomaaliyeed ay u arkaan oo ay maxaan ku idhaahdaa waxa ay yihiin nimankan ay u arkaan marka alxamdulilah meeshaas waxaa looga soo furtay qoryo ilaa iyo dhowr iyo labaatan ah isla markaasna waxaa maxaan ku idhaahdaa goobtaas looga dilay soddon iyo labo inta hadda aan aragnay ah hal midoo jaajuus iyagoo ahayna waa lasoo qabtay waa la hayaa maxaan ku yidhahdaa kolley warbixinada hadda wardoonada aan ka helaynana waxaa la sheegayaa meel walba iyo geed walba ay sii maraan inay mid dhaawac hore u wadeen oo kusii maxaan ku yidhahdaa uu baktinaayo oo ay meesha haddana kusii aafayaan marka alxamdulilah wax dhibaa hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee soo gaaray ma jiraan oo khasaarana ma aragna annaga waxna soo gaaray laakiin cadowga sidaas ayay u jabeen jenaraal tiredisho taliyaha guutada konton iyo labaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waraysigan uu siiyey raadiyo muqdisho codka jibradda soomaaliya wuxuu baaq ugu diray waalidiinta soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in carruurtooda ay ka reebtaan maleeshiyaadka nabaddiidka al-shabaab ee lagu itaal ronaaday dagaalka ay weli ka wadaan deegaano fara ku tiris ah oo ka tirsan dalka
dowladeednana way kala hadashay shacabka soomaaliyeed inay caruurtooda maxaan ku yidhahdaa ilaashadaan laakiin waa caruur ay soo xadayaan marka maxaan ku yidhahdaa shacabka soomaaliyeedna mar horaa digniintaas la siiyey hooyooyinka iyo ardayaasha caruurta dhalay dowladii waa siisay annagii waa la hadalnay annagoo fulinayna waajibaadka dowladda haddana waa lasii hadlaynaa waxaan leenahay shacabkeenow caruurtiina ka ilaashada nimankaas insha allah hawshaana way soconaysaa hadduu ilaah awoodda la ogolaado khawaarijka xun ee maxaan ku dhaha dooniqaataha ah ee caruurta soo xadaayana dagaalkan shalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha dalka laguna dilay horjoogayaasha ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab ayaa wuxuu qayb ka yahay dagaalka ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midooda afrika ee amisom ay maleeshiyaadka al-shabaab kaga saarayaan deegaanada fara kutiriska ah oo weli maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay kaga sugan yihiin deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka
horjooga ka tirsanaa maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab ee naflacaariga ah ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka baay abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal khaliif shire oo goordhow la hadlay rediyo muqdisho ayaa faahfaahin kooban ka siiyey horjoogahan ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ee xalay isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka wiilkaani waxa waaye horta wuxuu ka kuya bari uu ka yimid asaga rag ciidamada nadaca oo ulka afartan sanaad la yidhaahdo yaa oo nimanka sahanka oo tababarka sahanka ingiriiska ay siiyeen oo rag kamid ahaa hogaaminayay hase ahaatee waxa weeye ninkan waa ninkii miilooyinka dalkan oo dhan u qaabilsanaa ma garata waa maleeshiyada al-shabaab u qaabilsanaa haa dalko dalkoo dhan waaye raggii aadan ciilo oo tababaro ugu dambeeya weye intaana dilin mamaqaysa haa isaga waa la hogaaminayay laakiin raggaas ciidankaas ulkaas oo jooga farantaan hore oo maaragtay kuuda iyo guduudbaasha arrin guduud iyo jooga ayaa yaa ninkaa hogaaminaya nimankaa sahankaa hogaaminaya
ciidamada amniga ee maamulka galmudug ayaa howlgallo waxay ka wadaan deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb iyagoo howlgalladaas ku qabtay dad lala xiriirinaya inay ka dambeeyeen dilal dad shacaba loo geystay waryahayga maxamed daaq cabdi maxamed ayaa warkan dhuusamareeb ka soo diray
howlgalkan oo ah mid lagu baadigoobayo dad dilal ka geystay deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa ciidamada ammaanka waxaay ka sameeyeen deegaano ka tirsan isla gobolka galgaduud iyadoona howlgalka lagu soo qabtay lix ruux oo ka tirsan dadkii dilka ka geystay halkaasi sidoo kalena lagu dilay mid kamid a dadkii wax dilay ciidamada ayaana howlgalka waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan iyadoona hubka dhigis lagu sameeyey dadka miyiga degan kuwa oo lagu tuhmayo in dilalka ay geysteen dilkan ayaana waxa uu ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay deegaano hoostaga degmada dhuusamareebe iyadoona uu ku qotomo aanooyin qabiil islamarkaana laamaha ammaanka ay ku daba jiraan weli dadkii falalkaasi lagu tuhmayey maamulka galmudug ayaana waxa uu ballan qaaday in dadka dilalka islamarkaana aanooyinkani ay leeyihin kuwa soo laalaabtay laga hortegi doono sidoo kalena gacanta lagu soo dhigi doono sanadihii lasoo dhaafaba dilala ku qodoma aanooyin qabiil ayaa waxa ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolkani galgaduud iyadoona maamulka iyo sidoo kale waxgaradka ay kala saxiixdeen in dadka waxdila lasoo qabto islamarkaana sharciga la waafajiyo xabdiq cabdi maxamed raadio muqdisho dhuusamareeb
maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay howlgallada ciidanka ay ka wadaan magaalada muqdisho inay sii socon doonaan gudoomiyaha gobolka banaadir hanaduqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yirisow ayaa sheegay howlgalladan in loo ogol leeyahay in ammaanka caasimadda lagu sugo
sidaan hore u sheegnay si istraatiijiga ayaa maamulada degmooyinka iyo ciidamaduba uga wada shaqaynayaan iyo shacabkaba tan waxay noo horseedi doontaa in shacabka uu yeesho inuu amnigiisa sugto saacaddaana hadda joogno afartii sakda dhexe ama afartii aroornimona waad dareemi kartaan waxa heegan loo yahay waxay tahay shaqsiga soomaaliyeed in la badbaadiyo waxaana sii joogtayn doonaa howlgallada iyo kormeerada si isla xisaabtan dhaba u yimaado ra-iisul wasaaraha imaatinkiisa caawana waxayna tusaysaa sida ay madaxda qaranka uga go-an tahay
danjiraha dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya ayaa sheegay in haatan beesha caalamka ay joogto xilligii ay soomaaliya si weyn u caawin lahayd arrintan wuxuu ka hadlay xilli waraysi gaara uu siiyey telefishinka qaranka soomaaliyeed warbixin arrintan ku saabsanna waxaa inoo haya waryahayga muxudiin macalin cabdulle safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya david conger oo waraysi gaara siiyey telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda uu lahaa shir looga hadlaya arrimaha soomaaliya oo toddobaadkii lasoo dhaafa lagu qabtay magaalada london ee dalka ingiriiska waxa uu sheegay in caalamku xilligan uu soo jeestay soomaaliya sidii wax loogala qaban lahaa dowladda federaalka ahna caalamku uu dhinacyo badan ka caawin doono
isbuucii lasoo dhaafay annaga iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan london ku casuumnay hogaamiyaasha hay-adaha ka shaqeeya gargaarka iyo saraakiil khabiir ku ah dhinaca horumarinta si aan uga doodno xaaladaha abaaraha soomaaliya waxaana wax lagu farxaa wixii ka soo baxay shirkii london oo ah inuu kor u kacay wacyiga dunida ee baahida loo qabo sii wadidda wax ka qabashada dhibaatada abaaraha soomaaliya waxaa sidoo kale uu sheegay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya david conger in dowladda ingiriiska sanadkan ay qorsheynayso in soomaaliya ay ugu deeqdo milyan oo bawn taasi oo ka mid a wax looga qaban doono xaaladda bini'aadanimo ee soomaaliya
isbuucii lasoo dhaafay u k waxay ku dhawaaqday shan iyo labaatan milyan oo bown oo dheeri ah waxaana ka horraysay oo horraantii sannadkan aan ku dhawaaqnay kow iyo labaatan milyan oo bown waana in ka badan afartan milyan sannadkan oo dhammi waxaa u k ballan qaaday inay bixinayso siddeetan iyo shan milyan oo bown waxaana macquula inaan samayno kuwo kale hadba baahida jirta ugu dambeyn safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka in loo soo jeesto islamarkaana la iska kaashado sidii wax badan looga qaban lahaa xaaladaha abaareed ee ka jira meelo badan oo ka mida soomaaliya
fariinta caalamka aan u gudbinayno waxa weeye u istaaga sidii sannadkii hore sanduuqyadiinna eega oo bixiya deeqaha gurmadka ah si loo awoodo in gargaar la gaarsiiyo xilli hore dadka u baahan waayo waxaan ognahay sannadkii hore sidii aan u maaraynay waana habka ugu wacan ee aanu ku waajihi karno abaaraha fariintayda dowladda iyo dowlad goboleedyada waxa weeye nagala shaqeeya sidii aan dadkiinna u caawin lahayn oo nagu caawiya noona fududeeya habka aan dadka wax ku gaarsiin lahayn haddii aan samayno sidaasi sidii sannadkii hore waxaan ka fogaan karnaa khatarta abaarta muxiidiin macalin cabdulle s n t v muqdisho
waa mahadsantaha maxudiin ugu dambeyntiina dadka rayidka ee ku noolaa bariga magaalada guweta ee dalka suuriya ayaa kasii qaxaya deegaanadooda dadkan rayidka ah ee ku noolaa deegaanada ku yaala bariga ee dalkaas siriya ee layihahdo guweta ayaa waxaa ay naftooda kala cararayaan deegaanadaas kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dalka syriya iyo kuwa turkiga ay duqeynta halkaas ka geysanayeen ay sii xoojiyeen qiyaastii konton kun oo qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ka carareen guryahooda iyagoo ka baqdin qaba in duqeymaha khasaare ay kasoo gaarto magaalada ku taalla bariga ee layidhahdo guweta ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxaa duqeymo xoogla ka geysanayay diyaaradaha militariga ee dalka syriya iyagoo baacsanaya maleeshiyaadka gacanta ku haya magaaladaasi guweta warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naginta dhegeystayaasha warkeena hooseega waxay dib kaga daalcan karaan boggaan internet ku leenahay ee radio muqdisho donet